بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال وحنسود سلسلة نساء ee ama khayru nisaa ilcaalamiin dumarka ugu khayrka badan lcaalamiinta waxaan ku jirnaa iminka khadiija bintu khuwaylid marwadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam umi lmuuminiin hooyadii muuminiinta oo ahayd zawjadii koowaad ee uu nebigu guursaday calayhi salaam waana hooyada dhammaan caruurtii uu dhalay nebigu sala allahu alayh wasalam marka laga reebo ibrahim oo ay dhashay maria alqibtiya khadiija bintu khuwaylid nebiga nebiga ilaahay sida ka sugan calayhi asalaam waxa uu leeyahay khayru nisa ilcaalamiin arbaca dumarka ama haweenka caalamiintaba waxa ugu khayr badan afar maryama bintu cimran waa nebi ciise hooyadii maryama iyo banatu muzaxim imraati fircawn iyo asiya bintu muzaxim oo ahayd xaaskii fircawn iyo khadiija bintu khuwaylid marwadii koowaad ee nebiga sala allahu alayh wasalam umi lmuuminiin iyo fatima bintu moxamed oo ahayd gabadhii u dhalay nebigu sala allahu alayh wasalam afartan haweenka ah ayaa ah afarta ugu khayrka badan haweenka caalamiinta sidoo kale waxay ka mid tahay khadiiji dumarkii dhamayska tirmay kamula min arijaal ragga waxaa dhamaystirmay rag badan ayaa dhamaystirmay laakiin dumarka waxaa ka dhamaystirmay asiya bintu muzaxim maryama bintu cimran iyo khadiija bintu khuwaylid iyo fatima bintu moxamed ridwan ullahi calayhim jamiican khadiija gabadh fadli badan ayay ahayd waxayna ahayd marwadii koowaad ee nebigu uu guursaday waana waxaana loogu bushaareeyey iyadoo dhulka joogta jannada sida xadiidkii ka sugnaa rasuulkeena sala allahu alayh wasalam maalin ayaa jibriil ayaa u yimi rasuulkay ilaahay sala allahu alayh wasalam waxaanu ku yidhi hadihi khadiija qad atatka macaha inaaun fiihi idaam aw tacaam aw sharaab waa tatan khadiijo ayuu ku leeyahay malakul jibriil ayaa la hadlaya rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay khadiija ayaa ku imanaysa oo wadataa weel ay ku jirto cunto iyo cabitaan iyo sharaab faida faida hiya atadka faqar calayha asalaama min rabbiha caza wajalla wa mini haddii ay ku timaado waxaad salaan ka gaadhsiisa salaan ka timi rabbiga weyn subxaanahu watacaala iyo mid aniga iga timi igu salaan marka rabbigii weynaa baa soo salaamay khadiija allah allah malakul jibriilna wuxuu leeyahy anigana iga gaadhsiiya salaan wabashirhaa baytan fi ljanna uguna bashaaree guri ku yaala jannada oo ka samaysan maxay min qasab waa macdanta lu-lu-a ah ya salaam min qasab ka samaysan lu-lu-da ka samaysan laa sakaba fiihi walaa nasab oo aan daal iyo dhibaato toonna aan lahayn ya salaam way u qalantay hooyadii muuminiinta khadiija bintu khuwaylid radi allahu canha in loogu bushaareeyo gur guriga ku yaala jannada marka gabadhan fadliga badan ayaa ku soo arooray waana hooyadii muuminiinta waana ruuxii koowaad ee garab gale rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam waxaan insha allahu tacaala ka tilmaami doonaa taariikhdeedii iyo siiradeedii waxoogaa ka tilmaami doonaa waxaynu soo qaadan doonaa dhowr qodob oo aynu taataaban doona insha allahu tacaala waxaan marka hore wax ka sheegi doonaa nasabkii iyo qoyskii iyo ehelkii ay kasoo jeeday khadiija bintu khuwaylid waxaan kaloo wax ka tilmaami doonaa guurkii ay guursatay nebiga ka hor iyo ganacsigeedii iyo tijaaradii baacmushtarkii ay ka shaqayn jirtay waxaan kaloo wax ka tilmaami doonaa guurkii ugu khayrka badnaa ee ay guursatay khadiija rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam sidoo kale waxaan ka tilmaami doonaa waxyigu markuu kusoo degay iyo risaaladii nebiga markii loo soo dhiibay qaabkii la yaabka lahaa ee cajiibka ahayd ee ay u garab gashay nebiga ilaahay sala allahu alayh wasalam iyo inay ahayd ruuxii ugu horreeyey ee ugu hor islaamay diinta tan gabadhii ugu horreysay ee muslimta inay ahayd waxaan kaloo ka tilmaami doonaa sidii ay dhibta ula qaybsatay nebigii ilaahay sala allahu alayh wasalam oo markii go-doonkii iyo xisaarkii lagu lagu soo rogay nimankii reer bani hashim ay ka mid noqotay dadki iyaguna go-doonka ku dhibaataysnaa ayadoo aan reer bani hashim ahayn laakiin saygeedii iyo nebigii ilaahay sala allahu alayh wasalam ka mid noqotay dadkii la dhibaataysnaa subxaan allah waxaan kaloo ka tilmaami doonaa geeridii ku timi khadiija ridwaanullahi calayha oo iyaduna sanadkaasna loogu magac daraya caamulxusni sanadkii murugada oo nebigu ilaahayna uu ka murugooday geerideedii geerideedii kadibna nebigu sidii ugu samafalay iyo wanaaggii uu sameeyey khadiijo geerideedii kadib waxaan kaloo kusoo gebagabayn doonaa insha allahu tacaala fadligii khadiija ay leedahay ay ku leedahay islaamka iyo diinta islaamka iyo muslimiinta dhexdeedaba waxaan kaloo insha allahu taala waxaan ka tilmaami doonaa caruurtii ay ka tagtay khadiija bintu khuwaylid radia allahu canha waxaan marka hore bilaabeynaa nasabkii iyo qoyskii iyo ehelkii ay ka soo jeeday khadiija om lmuminiin hooyadii muminiinta horta magaceedu waxa weeye khadiija bintu khuwaylid ibnu cabdilcuza ibnu qusay ibnu kilaab ibnu murah ibnu kacab ibnu lu-ay ibnu qalib ibnu fihr magaceedu waxa weeye gabadha quraysheeda fihr waxa weye odayga quraysheed baa la dhahdaa fihr marka waa gabadh qurayshiyad ah carabna dhammaantood way qirtay in nasab wanaagsan ay leeyihiin nimanka quraysheed carab oo dhan dhammaantood way qiraysaa inay yihiin ragga ugu nasabka fiican ama ugu abtirsiinta fiican ee kasoo jeeday nasligii iyo caruurtii u dhalay nebi ismaaciil calayhi salaam nebigi ilaah waxay ku kilmaan abtirsan ahaan awowga afaraad waa qusay ibnu kilaab markaa isku qoys iyo isku jidib ayay isku ahaayeenba nebiga sala allahu alayh wasalam aabaheed waxaa la odhan jiray khadiija khuwaylid ibnu cab ibnu asad ayaa la odhan jiray wuxuna nin sayid ah nin madax u ahaa reerkiisii buu ahaa iyo qabiilkii kasoo jeeday qoyskiisii waxaa la dhahaa inuu kamid ahaa raggii wufuudii iyo wafdiyadii ay nimankii quraysheed u direen dhulka yeman si loogu soo tahniyadeeyo zayd ibna diyazin markii uu ka adkaaday xabashidii haysatay dhulka yeman wufuuddaas carabtaasi dirtay ayuu kamid ahaa baa la dhahaa hooyadeed waxa weeye fatima bintu saa-ida ibnu alasami ibnu rawaxa ibnu xajar ibnu cabdi ibnu maciis ibnu caamir ibnu lu-ay ibnu qalib ibnu fihr fihirna waa quraysh marka hooyadeed laftigeeduna waa maxay waa gabadh qurayshiyada ageedeedna waxaa la odhan jiray hala bintu cabdimaneef adeerkeed waxau ahaa nin la odhan jiray isna camru ibnu cabdilasad isna madax ayuu ka noqday qoyskii iyo ehelkii uu kasoo jeeday geeridii khadiijo aabaheed kadib waxay walaala ahaayeen caruur badan khadiija waxaa kamid ahaa gabdhihii ay walaala ahaayeen hala bintu khuwaylid hala bintu khuwaylid iyaduna waxay dhashay wiilka la dhaho abulcaas ibnu rabiica abulcaaska kana wuxuu guursaday gabadhii ay dhashay khadiija curadii nebi maxamed sala allahu alay wasalam gabdhihii uu dhalay gabadhii ugu weyneyd ee zaynab bintu moxamed ayuu guursaday oo ay habro wadaag ahaayeen marka hala iyo khadiijana waa laba gabdhood oo walaalo ah abulcaas iyo zaynabna oo isguursaday iyaguna laba gabdh wiil iyo gabadh habro wadaaga ayay ahaayeen walaaladii caruurtii ay walaaladeed dhaleen waxaa kamid ahaa xakiim ibnu xizaam oo ay eedo u tahay khadiija waxaa kaloo kamid ahaa zubayr ibnu cawaam zubayr ya allah zubayr waa xawaariyu rasuulillah batalun miqwaar waa geesi kamid a geesiyadii muslimiinta mid kamid ahaa casharat almubashiriina biljana zubayr radia allahu canhu wa ardaah ayay eedo u ahayd isna wuxuu ahaa xawaarigii rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo ay ilmaadeer ahaayeen qoyskeeda kamid ahaa waraqa ibnu nawfal waraqada marka aynu insha allahu taala wax ka tilmaami doono sidii waxyiga uu ugu soo degay nabigeena sala allahu alayh wasalam ninkii ay u keentay khadiiji rasuulka ayuu ahaa waana nimankii raggii dhowrka ahaa diinta islaamka ka hor intay shireen dhahay diintan ay carabtan quraysheed magaalada maka ay ku caabudayso maaha diintii xanafiyada ahayd ee diintii nebi ibraahim laga dhaxlay maaha nimankana waa niman gaaloobay sanamyo iyo looxyo iyo dhagxaan caabudaya ee diimaha kala doortay marka ninkana waraqa wuxuu doortay intuu dhulka sham tegay buu qaatay diinta nasaarada diintii nebi ciise calayhi salaam wixii laga haystay marka kaas khadiija radia allahu canha waxay ku dhalatay magaalada maka ayay ku dhalatay shan iyo toban sano ka hor dhalashadii nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam ama dhalashadii ama caamkii loo yaqaanay asxaabu lfiil markii la jebiyey oo allah uu jebiyey oo lasoo diray shimbirihii tayra nababil oo ninkii abraha lagu dilay halkaas iyo ciidamadiisii xilligaas shan iyo toban sano ka hor ayay dhalatay khadiija oo lagu qiyaasaynay ahayd sanadkii shan boqol iyo lix iyo kontonkii milaadiga waxay kusoo kortay marka khadiiji oo ay kusoo barbaartay gurigaas sharafta iyo karaamada lahaa nasabka wanaagsanna lahaa markiiba markay qaan gaadhay waxaa lagu naanaysay daahira gabadhii nadiifta ahayd oo daahirada ahayd hadda waa islaamka ka hor marka gabadh waxay ahayd ceefale oo dhowrsoon ayay ahayd oo daahira ayaa lagu magacaabi jiray xataa islaamka ka hor subxaan allah khadiija radi allahu canha laba jeero ka hor laba jeer bay guursatay nebiga ka hor calayhi salaam oo sida uu imaamu tabari uu kitaabkiisa ku warinaya siyar aclaami nabala laba nin baa soo guursaday oo kala ahaa abu hala ibnu zurara iyo catiiq ibnu caida ninka kan abu hala ibnu zurara waxay la noolayd muddo ayay la noolayd khadiiji waxayna u dhashay laba wiil oo la dhaho hindi ibnu abi hala iyo hala ibnu abi hala kadibna ninkii waa gooriyooday xoolo badanna waa uga dhintay kadibna waxaa guursaday nin kale catiiq ibnu caida isna guurkoodii ma usii waarin oo in badan may siin wada joogin isna waa dhintay baa la dhahaa riwaayaad kalena waxay leeyihiin way kala tageen calaa kulli xaal ninkana waxay u dhashay gabadh la dhaho hinda bintu catiiq labadaa jeer ka hor ayay nebiga guursatay khadiija radia allahu canha gabadh xoolo leh ayay ahayd maadaama ay xoolo lahaydna xoolahan way ka ganacsan jirtay oo baacmushter ayay ay ku ganacsan jirto waxna way soo iibsan jirtay kadibna way sii iman jirtay subxaana allah marka waxaa rag baa u shaqayn jiray raggaasa xoolaheeda qaadi jiray oo geen jiray dhulalka dhulka sham iyo meelihii laga soo ganacsan jiray raggana way xulan jirto ninka is tidhaahdo ninkan ayaa xoolahagaad ku aamini kartaa o aan ku khiyaamaynin ayay u dhiibi jirtay xoolaheeda khadiija radia allahu canha waxay maqashay in moxamed sala allahu alayh wasalam oo markaa da-diisu ay shan iyo labaatan jirta wiil dhalinyaro ah ah in loogu yeedho magaalada maka looga yaqaano assaadiqu alaamiin runbadanihii aaminka ahaa in looga yaqaano ayay ogaatay sidoo kale waxay dareentay inuu moxamed uu yahay nin akhlaaq aada u sarraysa leh karaamo iyo sharaf iyo nasab fiican u leeyahy subxaana allah kadibna waxay doontay in xoolihan ay haysato iyo tijaaradan iyo ganacsigan inay ku aaminto oo ay shaqaalaysiiso moxamed si uu uga soo baac mushtareeyo xoolaheeda dhulka sham sababta keentay inay nebiga sala allahu alay wasalam warkiisa la socotona waxay ahayd oo waxaa lagu tilmaamaa in maalin maalmaha ka mid ah dumarkii magaalada maka oo ay khadiijo ka mid ahayd inay maqleen nin cod dheer ku dhawaaqaya oo leh yaa nisaatay ma inahu sayakunu fi baladikuna nabay yuqalu lahu axmed yubcatu birisaalat illah faayama imra'atan istataacat an takuna zawjan lahu faltafcal macnaha gabdhahan reer quraysheed ee magaalada maka jooga nin baa u nasteexanayo oo nasteexa siinayo waxa uu leeyahay dumarka kinan ow deegaankii kan iyo beledkan aad degantihiidina magaalada maka waxaa kasoo baxaya nebi la dhaho yuqaalu lahu axmed nebi la dhaho magaciisa axmed ayaa soo bixi doona subxaana allah oo loo soo dhiibi doono risaaladii ilaahay subxaanahu watacaala ee gabdhihiina tanow tiina awoodda inay xaas u noqoto yani zawj u noqotay sameeya oo ku dadaala saas ayuu ninka dhawaaqayay u lahaa kadibna dareenka noocaas ah ayay lahayd wayna dareensanayd in uu nebi uu soo bixi doono nebiga sala allahu alay wasalam intaanu risaalada loo soo dhiibin ka hor waxaa ka muuqanaysay raadkii iyo saameyntii risaalada oo mucjizooyin badan ba xataa islaamka ka hor rasuulka ilahi sala allah alay slam lagu arki jiray oo inuu arrin weyn wiilka kan ay u sugnaanayso dadba dadkao dhan way qiri jireen subxaana allah marka sidaa darteed ayay nebi maxamed sala allahu alay wasalam ugu yeedhay wayna la hadash oo waxay tidhi waxaan ku siinayaa xoolaha laba jibaar baan ku siinayaa intaan siiyo ragga kale ee xoolahan ka baac mushtarey qaad xoolaha kale waxaad geysaa dhulka sham oo kasoo tijaariyay ayay ku tiri waxayna ku dartay wiil yar oo u adeegi jiray khadiijo loodhan jiray maysara ee wiilka kanaha kuu adeegaba ay ku tidhi waxayna amartay inaanu amarkiisa caasiyin ee uu u adeego moxamed saasaan nabigi ilaahi sala allahu alay wasalam xoolihii khadiijo kusoo qaaday oo dhulkii sham ayuu safray intii safarka lagu jiray ba markii uu nebigu sala allahu alay wasalam gaadhay deegaanka busra la dhawaa deegaan aad raacaan ahaa xilligaa oo dhulka sham ku yaala dhulka shamna waxa weeye waddamadan suuriya iyo falastiin iyo lubnaan iyo urdun ayaa la isku dhahaa sham marka meesha busra markuu maraayay rasuulku wuxuu fadhiistay geed ayuu hoor ayuu iska hoos fadhiistay ayuu iska hadhsaday kadibna nin raahib ahaa oo magaciisa lagu la dhaho waxaa la odhan jiray nistuur ayaa waxa uu dhahay geedaas ninkaasi uu fadhiyaa ma fadhiisto cid aan nebi ahaynin subxaana allah geedkaas halkaas uu fadhiistay moxamed cid aan nebi ahaynin ma fadhiisato subxaana allah markaasuu wiilkii yaraayee khadiijo ay kusoo dartay moxamed ee maysara ayuu waraystay wuxuu ku yihi ninkan indhihiisa guduud ma leeyihiin yacni casaan waxoogaa casaan ah ma leeyihiin markaasuu yihi maysara ha waa leeyi raahibkiibaa dhawaaqo waxa uu yihi isagu waxa weeye nebiga ummadda tan isagu waxa weeye nebigii ugu dambeeyey wey waxaanan ka helaynaa buu leeyahy sifooyinkiisii iyo inuu nebi yahay kutubtayda anaajishii iyo kutubtii injiilka ahayd ee haysteen ayaan ka helaynaa buu leeyahay raahibka kani kadibna nebigu rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu gudagalay inuu badeecadii iyo tijaaradii iyo ganacsigii uu sameeyo wixii uu iibsanayey wuxuu sii iibinayay inuu sii inuu dhammaystiro subxaana allah kadibna nin ka mid ah raggii wax ay kala baac mushtarka ay wax kala gadanayeen ayaa ku dhahay ku dhaaro laata iyo cuze ku dhaaro subxana allah laata iyo cuzena waxa weeye sanamyadii yaallay magaalada maka ee la caabudi jiray walciyaadu billah markaasuu nebiga ilaahay waxau dhahaa kuma dhaaranayo weligood allan ku dhaartay kuwa kuma dhaaranayo weligood oo marka xataa nebigii ilaahi sala alla alay slam wiil dhalinyaro ah ayaa fitradii rabbaaniga ahayd uu allah ku abuuray subxaanahu watacaala ayaa wuxuu diidanaa oo u naci jiray oo kahkarahiyeysan jiray sanamyadan la caabudayay iyo dadka kan ku dhaaranaya magacyada tan sanamyada tan ayuu nacsanaa rasuulka ilahi sala alla alay wasalam safarkii waa soo dhamaystiray iyo wixii uu soo baaco mushtaraysanayay kadibna wuxuu u diyaar garoobay inuu baxo laakiin wiilkii yaraa oo aada moodid in qalbigii qalbigiisa lagu tuuray jacaylka nebiga oo mar walba u fiirsanaya wuxuu qabanayo ficilkiisa u fiirsanaya wuxuu arkay mucjisooyin fara badan wuxuu arkay markay cadceedu kululaato qoraxdu ay aadka u kulushahay in nebigii ilaahay sala allahu alay wasalam ay cidi hadhinayso malaa-ig inay hadhinayso oo uu hooskeeda joogo ayuu arkay mucjisooyin fara badan buu wiilka kani u arkay kadibna rasuulka ilahi sala alla alay salam tijaaradii ganacsigii uu sameeyey si weyn buu ka guulaystay oo ribxi badan iyo faa'iido badan ayuu soo hooyey magaaladii maka markuu yimiba xoolihii wuxuu ku wareejiyey khadiijo bintu khuwayli khadiijo way faraxday markay aragtay in xoolaheedii oo barakaysan oo faa'iido badan aanay weligeedba hore u helin ay aragtay subxaana allah wayna ku faraxday maysarana waa wiilkii yaraaye ay ku dartay khadiijo nebige wuxuu isaguna uga waramay wixii uu arkay mucjisooyin ahaa markuu safarka kula jiray nebi maxamed sala allahu alayh wasalam warkii iyo raahibkana waa u sheegay oo waa uga waramay marka khadiijo radia allahu canha waxay bilowday inay ka fekerto arrinkii uu maysara uga waramay iyo qaabkii ammaanada ku dheehnayd ee uu nebigu sala allahu alayh wasalam ugu soo gacan geliyo xoolaheedii iyo sida weyn ee ribxiga weyn iyo faa'iidada weyn ee ka faa'iiday xoolaheedii kadibna warkii waxay u sheegtay gabadh ay saaxiib ahaayeen nafiisa la odhan jiray nafiisa bintu umaya gabadhaas ayay u warantay oo waxay tidhi nafiisay dhegayso moxamed waxaan ku arkay bay leedahay arrimo aanan ku arkin ragga kaleba waa nin horta marka hore asadiq lamiin waa run badane aamin ah ayay leedahay khadiij sidoo kalena waa nin sharaf iyo karaamo leh arrin weyna ninka kan way usugan tahay bay leedahay subxaana allah marka way dareensanad in waa arrin weyn ay u sugnaanayso rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam waxaana ka maqlay bay leedahay wiilkayga maysara arrimo cajiib ah oo wuxuu iga warramay in marka qoraxda iyo cadceedu ay kululaato inay malaa'igtii rab rabbi ay hadhaynayso wuxuu kale ay uga warrantay arrintii raahibkii inuu yihi ninka kani wuxuu noqonaya nebigii ugu dambeeyey sala allahu alayhi wasalam markaasi nafiisi waxay ku tidhi ii ogolow haddaba aniga ayaa u tegaya moxamed oo uga waramaya haddii aada guurka doonaysid subxaana allah riwaayo kalena waxay sheegaysaa in cid kale inay u dirtay khadiij oo ay ku tidhi nebigii ilaahi sala allahu alayh wasalam wiilkan ilmaadeerka ahayn oo maadaama isku qoys yihiin oo isku quraysh yihiin bal qusay ibnu kilaabba ay ku kulmaan awowga afraadba inay cid u dirto ay ku lahayd waad icajab gelisay oo qaraabada iyo aynu isku nahay qaraabada aan wadaagno darteed iyo ammaanadii aada xoolahayga aada usoo samaysay iyo sidii wanaagsanayd aan xoolaha aan uga faa'iiday darteed ayaan waxaan damcay oo aan jeclaystay in aan guur kaa dalbado subxaan allah arrinta noocaas iyo su-aalaha noocaas oo ay dooneysay de ina cardi ku samayso zawaaja yani ina ay guur u bandhigto rasuulka ilahi sala allahu alayh wasalam ayay u sheegtay nebiguna waa ka yeelay sala allahu alayhi wasalam kadibna nebiga ilaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu u tegay adeeradii ab abu aalib iyo xamza iyo cabaas ayaguna way soo dhaweeyeen markii ay maqleen in khadiija oo khadiija bintu khuwaylid oo gabadh caan ah ahayd oo raggii kale magaalada maka deganaaba ay ku daaleen inay guursadaan oo rag badan oo hore ayaa soo doonay inay guursadaan oo xataa la dhaa abaajahal baa kamid ahaa iyo cuqba ibnu maciidi oo raggii xoolaha lahaa ee magaalada maka deganaa ayaa soo doonay nebigii khadiija wayna diiday iyaduna kadibna rasuulka ilaahay baa waxa uu tegay adeeradii warka iyaguna way ku farxeen oo markii arkeen nebigi ilahi sala allahu alayh wasalam gabadh qaaliya oo magaalada maka degan inuu guursanayo subxaana allah abu aalib waa soo kaxaystay waa soo baxeen waxayna yimaadeen goobtii lagu bixinayay khadiija bintu khuwaylid hooyadii muuminiinta madashii markaa iyo golihii la fadhiyey laysugu guurinayay ee meherka uu ka dhacay ayuu abu aalib ka hadlay isagoo le waxaan u mahad celinayna ama waxaad mahad waxay usugnaatay ilaahay kaasoo naga yeelay buu leeyahay duriyadii nebi ibraahim iyo carruurtii nebi ismaaciil nagana sii yeelay buu leeyahay reer macad waa macad ibnu abibakar waa qabiilkan ay qurayshi kasoo jeedo reer mudar naga sii yeelay nagana sii yeelay buu leeyahay kuwa u adeegaya beytkii xaramka iyo kuwa quudinaya dadka xujaajta timaada magaalada maka oo siqaayada iyo wixii la odhan jiray rifaadada ayay nimankii quraysheed gaar ahaan qoyskana cabdilmutalib ay mas-uul ka ahaayeen iyo cadiquudinta iyo cabitaanka iyo biyasiinka dadka xujaajta ah ayay mas-uul ka ahaayeen markaa sidaan u leeyahay oo ku furfuranaya hadalkiisi ninkii la odhan jiray cabd abu aalib marka wuxuu leeyahay wiilkan aan adeerka u ahay waa maxamed ibn cabdillaahi nin magaalada maka ee reer quraysheed u dhigma ma jiro waa nin sharaf iyo ammaano leh saadiqu lmasduuq weeye waa waa runbadanihii aaminka ahaa haddaanu iminka waxba haysanin buu leeyahay abu aalib xooluhu waa iska imanaya oo rasuulku waxaa nin yar oo wiil dhalinyaro ah oo shaqadii ka horreysay uu qaban jiray kahor intaanu ganacsiganba samaynin waxay ahayd inuu xoolaha ku raaco magaalada maka duleedkeeda subxaana allah marka d haddaanu iminka gacanta wax buuran aanu ku haynin maalin maalmaha kamidaba laga yaabaa inay xooluhu ay gacantiisa soo galaan xooluhu maalinna faqri baad noqotaa maalinna qani baad noqotaa buu leeyahay abu aalib intaa kadibna wuxuu leeyahay allan ku dhaartay buu leeyahay wiilkayga kanaan adeer ka u ahay arrin weyn baa usugan ama u sugnaan doonta subxaana allah marka waxaa la dareensanay nebigu xataa kahor islaamnimada kahor intaan risaaladaba loo soo dhiibin inuu nebigu sala allahu alayh wasalam arrin weyn oo sugnaanayso oo awowgii markuu lix jirka ahaa ayuu dhabarka ka masiixi jiro o odhan jiray wiilka kaygan ii daaye arrin weyn baa usugana khadiijana waati lahayd wiilka kan moxamed arrin weyn baa usugna abu aalibna waa kan le arrin weyn baa usugnaanaysa subxana alla marka waa la dareensanaayo mucjizooyinkii iyo karaamooyinkii ka dhici jiray rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam islaamnimadaba ka hor kadibna wuxuu yihi abu aalib oo hadalkiisii wata moxamed iyo khadiijo way waxay doonaya inayna isguursadaan de in arrinta halkaa lagu dhameeyo ayaa la doonaya halkii ayay arrinta kusoo gebagabaysantay nimankii kale khadiijo adeeradeed ahaa oo ninkii camru bn alasad ayaa la la dhahaa ayaa ka kamid ahaa raggii bixinayay deetana wuxuu yihi marag ka ahaada iyo markhaati ka ahaada reer quraysheedow waan isu guurinay buu leeyahay moxamed ibn cabdillaahi iyo khadiija bintu khuwaylid waan isu guurinay buu leeyahy saasaanay ku dhammaatay guurkii iyo arooskii iyo meherkii subxaan allah nebiguna markiiba martiqaad ayuu sameeyey oo waxaa la dhahaa waxaa la qalay hal amase laba halaad baa la qalay oo dad badan baa kasoo qayb galay oo reer quraysheed iyo reer mudar oo dhan subxaan allah ayay kasoo qayb galay xafladii arooska iyo waliimadii loo sameeyey xafladaas iyo arooska kaas xilligaas waxaa lagu qiyaasaa laba bilood iyo badh ka gadaal weeya yani markii uu nebigu dhulka sham tegay u xoolaha kan uu kasoo ganacsaday laba bilood kadib ku dhawaad ayuu arooskii khadiija iyo nebiguna uu dhacay calayhi salaam khadiijina da-deedu waxay ahayd afartan sano ayay jirta arbaciina sana bay ahayd halka nebigeenuna u ahaa sala allahu alayh wasalam shan iyo labaatan jir waxaanu meher ahaan u bixiyey labaatan halaad ayuu nebigu bixiyey sala allahu alay wasalam zawaajkii iyo guurkii khadiija khadiija bintu khuwaylid radi allahu canha umi lmuuminiin nolol fiican ayay kula nooleed nebiga sala allahu alay wasalam ilaa shan iyo tobankii sanadood ee ugu horreeyey waa intii aan nebiga lasoo dirinba nolol aada u fiican bay ku nooleed oo ay intaaba ay korinaysa ubadkii ay dhashay ugu weynaado wiilkii yaraa ugu weynaa ee uu dhalay nebigu qasim oo ahaa wiilkii uu ku curtay nebigu sala allahu alayh wasalam uu looguna naanayso iyo kuniyadiisuna ay tahay abalqasim sala allahu alayh wasalam waxaa ku xigtay zaynab bintu moxamed ruqaya umu kalthum fatima azahra markaa fatima ayaa ugu yarayd caruurtii ay dhashay khadiija maya cabdillahi baa ka yaraa cabdillahi baa kasii yaraa lakin cabdillahi isnaguna waa saqiiray labada wiile qasim iyo cabdillahi oo loo yaqaano tayib iyo tahir labadaasiba iyago labadii wiile nebigu dhalay bas calayhi salaatu wasalaam ee khadiijo u dhashay labadaasna way saqiireen oo iyagoo yaryar ayay geeriyoodeen xiliyadaas markaa markii shan iyo tobankaas sanadood risaalada ka hor nebiga iyo xaaskiisii khadiija ay wada noolaayeen wuxuu nebigu soo kaxaystay wiil dhalinyaro ahaa oo adeerkii uu dhalay waa kuma waa caliyu min abi talib allah allah allah waa geesi kamida geesiyadii muslimiinta allahu akbar marka wiilka kan yar oo markaa da-diisu ay aada u yarayd ayuu nebigu kasoo kaxaystay adeerkii abu talib oo waxaa la dhahaa aba talib nin waxa uu ahaa deeqsiya oo xoolo badan aan lahayn oo xoolaha soo galaba nin gacantiisu ay furan tahay buu ahaayo sida aabihii cabdilmutalib nin deeqsiya ahaa buu ku dayan jiray marka nina isaguna aada u deeqsiya buu ahaayo xoolaha soo galaba uu bixin jiray marka abaar baa ku dhacday oo noloshiba ku adkaatay deetee nebiga sala allahu alayh wasalam oo markaa de nin weyn oo waxoogaa ah ahaa iyo adeerkii cabbaas ayaa isu tego deetana waxay dheheen ninkii abu talib dee dhibaata kusoo kordhoto abaar baa jirta marka caruurtan ma wada korin karaya aanu ka qaadana buyui marka nebigu wuxuu qaatay caliy bn abi talib wiilkaa yar cabbaasna wuxuu qaatay jacfar oo cali ka weynaa ayuu qaatay marka jacfarna guriga cabbaas ayuu kusoo koray calina subxaan allah waa barbaarin xagga ilaahay subxaana watacaala uu doonayay inuu caliy bn abi talib geesiga muslimiintu inuu kusoo koro gurigii rasuulka sala allah alay slam marka cali waxaa soo kaxaystay nebigii ilahay gurigii khadiija ayaa la keenay marka khadiija ay soo korisay caruurteeda oo kale ayay kamid ahaayo aada bay usoo dhaweysay khadiija radi allahu canha sidoo kale wiilkan u uu dhalay wiil yar oo uu ka dhintay cawaam ibnu khuwaylid oo ahaa khadiija walaalkeed waa kuma wiilkan yar oo ka dhintayna waxa weeye zubayr allahu akbar zubayrkan wiil yaroo isaguna aada u yaroo daadiisu ay isaguna aada u yar tahay ayaa isna gurigii khadiija wuxuu ka dhexan jiray ba laleeyahay gurigii khadiija iyo hooyadii safiya bint cabdilmutalib oo safiyana waxay nebiga eedadii wey marka zubayr ibnu cawaam iyo nebiguna ilma abtiba yihiin oo ilma ilma eeda ayay yihiin oo safiya oo ahayd subxaan allah nebiga eedadii ayaa zubayrna dhashay marka labadan guri buu ka dhexan jiray guriga hooyadii safiya binta cabdilmutalib iyo guriga rasuulka sala allahu alayh wasalam khadiija ayuu joogi jiray wiilkan kan yarina subxaan allah waxaa kaloo kamid ah ninkii laodhan jiray xakiim ibnu xizaam oo isagana ay eedo u tahay khadiiji ayaa isaguna maalin waxaa la sheegay inuu tegay dhulka safar buu ku tegay dhulka sham kadibna wuxuu soo kaxaystay dad addooma ahaa ayuu soo kaxaystay laba wiil yaroo la la dhaho zayd ibnu xarise waa saxaabigii zayd ibnu xarise ayuu soo kaxaystay marka addoon ahaanba u soo kaxaystay waxaa la dhahaa intaanuu soo kaxaysanin zayd zayd waxa la yidhi xaarisa ad aabihii xaarisa iyo qoyskiisa isagu addoon mu ahayn asal ahaan laakiin waa lasoo xaday baa la yidhi iyo dadkii caqiiqa ahaa ee meelaha suuqa lagu iibinaya ayaa waa lasoo xaday tuugani baa lagu soo xaday subxaana allah deetana xakiim ibnu xusaamkan ayaa gacanta kusoo dhigo oo isagoo addoona ayuu u hibeeyey eedadii khadiija khadiijina waxay usii hibaysay rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkuna inta uu xoreeyo wiilkii yaraa oo uu xor ka dhigay subxaana allah ayuu tabanina u ku sameeyey tabanigu waa maxay tabanigu waxa weeye ilmaha marka aanad dhalin aya tabani baan ku sameeyey ba odhan jirtay waa dhaqankii carabtii waagii hore oo wiilka markay koriyaan ayay odhan jireen magaca aabihiina waa laga bedelaya iyo magacayga ayuu qaadanaya oo wiilku sidii qof aad dhashay oo kale ayuu noqonaya subxaana allah oo dhaxalka iyo wax walba way wada wadaagayaan marka xataa magacii waa laga bedelo nebigu tabani buu ku sameeyey zayd ibnu moxamed ayaa loogu yeedhi jirayba radia allahu canh ilaa markii dambe aayaadkii qur-aanku ay soo degeen la mamnuucay in tabanigu uu mamnuuc yahay yani in wiilka magaciisa iyo qofka waad korin kartaa lakin ina magaciisa iyo jinsiyadiisa aan la bedeli karayn oo wiilku ama qofkaas la koriyaan uu sidiisa ahaanayo subxaana allah marka wiilkan yar isaguna qoyskii khadiija gurigeedii ayuu kusoo koray radia allahu canha xiliyadaas nebigu sala allahu alayh wasalam markay da-diisu shan iyo soddon meelaha marays ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku cibaadaysan jiro wuxuu bilaabay khalwada ama kelinimada waxaa la jeclaysiiyey inuu khalwo uu sameeyo u keli uu ahaado godkii xira oo hayru xira godkaas uu tegi jira rasuulku sala allahu alay slam uu ku yaalaa buurta tan la dhahdo jabal nuur ee magaalada maka halkaas uu tegi jira rasuulku sala allahu alayh wasalam inta marka uu nebigu godka uu joogo waxaa guriga sii daryeeli jirtay oo mas-uul ka sii ahayd xagga biilka ha noqoto xagga daryeelida caadiga ah ha noqoto intaba waxaa mas-uul ka ahayd zawjadii rasuulka sala allahu alay wasalam um ilmuuminiina khadiija radia allahu canha xoolaheedii oo dhanna waxay ku bixisay rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam oo maadaama nebigu uu ahaa nina cibaadada jecel iyo zuhdiga ayaa xoolaheedii iyo ganacsigeediiyo wixii oo dhan waxay ku bixisay gurigii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo qoyskeeda ayay ku nafaqaysay khadiija radia allahu canha sidoo kalena khadiija radia allahu canha sahayda iyo cuntada iyo cabitaanka uu nebigu u baahan yahay marka uu ku jiro godkii ari xero markuu joogo ayay u qaadi jirteen sida inoogu iman doonta insha allahu tacaala marka uu waxyigu kusoo degaya rasuulka ilah sala allah alay sl xadiiska saxiixa ah ee kusoo arooray kitaabka bukhaari had iyo jeeraalena khadiija waxay ku dadaali jirtay inay raalli geliso rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam oo weligii maysan tusin hadal iyo weedh ama ficil ka cadhaysiisa nebiga ilaahi sala allahu alayh wasalam xoolaheedii iyo hantideediina waxay ku bixisay nafaqada gurigeed waana arrinta keentay inuu rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam uu aada u jeclaado uu aada u xasuusto xataa geerideedii kadib anas ibnu malik radia allahu anha radia allahu canhu waxaa laga warinayaa inuu dhahay maalin nebiga sala allahu alayh wasalam oo la jooga adeerkii abu aalib ayuu nebigu wuxuu ku yihi waxaan tegayaa gurigii khadiij uu ka iidan dalbay marka inuu baxo kadibna ninkii abu aalib ahaa gabadh loo odhan jiray nacbah ama necbah ayuu ka daba diro wuxuu yihi bal waxaad fiirisaa khadiijo waxay samaysa subxaana allah necba waxay tidhi marka gabadhii baa ka daba tagtay waxay aragtay arrimo aada u cajiiba waxay leedahay necba waxaan arkay arrin aada u cajiiba bay leedahay markii ay khadiijo maqashay rasuulki ilaahi sala allahu alay slam ayay albaabka furtay oo ay soo baxday waxayna qabatay rasuulka ilaahi sala allahu alay slam gacanta oo kadibna intay laabta gelisay ayaa waxay tidhi fidaaka abi wa ummi aabbaha iyo hooyaday baan kugu furanayaa bay leedahay khadiija radia allahu canha ilaah baan ku dhaartee waxaan u samaynayaa bay leedahay anigoo rajeynaya inaad adigu noqonaysid nebiga lasoo diri doono nebiga ummadda tan inaad noqonaysid ayaan rajeynayaa bay leedahay khadiija radia allahu canha ee haddii aad noqotid adigu nebigaa garo aniga xaqayga bay leedahay khadiiji iyo booskayga garo ina bari ilaaha kusoo diraayo ee kusoo bixinaya io bari bay leedahay markaasuu nebiguna wuxuu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaah baan ku dhaartay haddii aan anigu ahay nebiga lasoo bixinaya la sugaya haddii aan ahay waxaad aniga ii samaysay buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanan dayacaynin abidkay haddii uu yahay cid kale oo soo baxaysana ilaaha aada u samaysay arrimahaas oo dhan darteed ilaah ku dayacaya ma aha buu leeyaha rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam kolkii markaa nebiga sala allahu alayhi wasalam la jeclaysiiyey khalwada iyo kelinimada ay wuxuu ku nagaan jiray muddo godkii aaru xira halkaas ayuu joogi jiray rasuulku sala allahu alay w slam isagoo ilaahay halkaa ku caabudaya kana fakaraya abuurka ilaah iyo makhluuqaadkiisa khadiija radia allahu canha waxay u diyaarin jirtay marka kana rasuulka markuu godka joogo cuntadiisa cabidiisa iyo saadkii uu baahnaa oo dhan wayna u qaadi jirto inta ay buurtaa dheer ay fuusho jabal nuur ayaa cuntada halkaa ugu geen jirtay mararka qaarna way la joogi jirto oo way wehelin jirtay ridwaan ullahi calayha xilliyadii sanadkii afaraad amaan odhan karno markii hal sano ay ka hadhsanayd risaaladii nebiga intaan lasoo dhiibin ka hor ayaa rasuulka ilahi sala alla alay slam waxaa la tusay bishaarooyin fara badan oo kasii horeeyey hordhac u ahaa risaaladii rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu arki jiray oo u maqli jiray soo jeed ama hurdabaha ku arkee waxyaalo bishaarooyin ama mucjizooyina tusaale ahaan dhagxaanta iyo dhirta iyo geedaha oo salaami jiray oo dhihi jiray assalaamu calayka ya nabiy allah assalaamu calayka ya rasuul allah markaa rasuulku sala lla alay slam wuu maqli jiray dhagxaantaas iyo codkooda iyo sida u hadli jireen subxaana allah sida uu warinayo camru bn shuraxbil uu ka wariyey rasuulka ilahi sala alla alay slam inuu rasuulka ilaahay dhahay sala allahu alayh wasalam oo ku dhahay khadiija anigu markaan keliyoobo yacni markaan khalwada ahay aan kelida ahay waxaan maqlaa buu leeyahay rasuulku dhawaaq iyo cod baan maqlaa ilaah baan ku dhaartay buu leeyahay waan cabsaday in waxaas yihiin arrin yacni codkaas iyo dhawaaqaas dhawaaqaya inay arrin yacni arrin xun buu u qaatay markaa waayo qof kastoo bashar ah markuu arko cod dhagax hadlaya subxaana allah wuxuu doonaba ha dhehe iyo geed hadlaya cabsi buu dareemaya markaa rasuulka ilah wuxuu leeyahay cabsibaban dareemaba markaasay tidhi khadiija ilaah baan ku dhaartay ilaah baan ka magan galnee ilaah baan ku dhaarteen ilaahay wax xun kuguma samaynayo ay leedahay radia allahu canha waxay leedahay waxaad adigu guddaa ammaanada oo ammaanada haddii ammaanada lagugu aamino ma khiyaamaysid ku aamin ah ayaad tahay waxaad xidhiidhisaa qaraabada runtana waad sheegtaa subxaan allah marka waxayna tusinaysaa qaabkii ay u dejin jirtay rasuulka ilahi sala allah alayh wasalam intaan waxyiguba kusoo degin ka hor waxyaalihii mucjizooyinka ahaa ee iyo karaamooyinkii markaa nebigu waa arki jiray wixii ugu horeeyey ee nebiga sala allahu alay wasalam kusoo dega ama aan odhan karno waxyigii ugu horreeyeyba waxau ahaa alru'ya asaadiqa yacni riyo uu arkayo rasuulku sala allahu alayh wasalam iyadoo ah mithla falaqi subxi sida oogta waa beri oo kale ah ayuu arki jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam marka haddii uu arko markaa markuu arrinkaasi uu ku adkaado nebiga uu yaro dhibaataysto waxyigu uu ku adkaado khadiija ayuu usheegi jiray oo uga warrami jiray dhibta markaasi khadiiji dejin jirtay oo u qalbi qaboojin jirtay oo ay ku dhehi jirtay bishaarayso ilaahay waxaan wanaag ahayn kuguma samaynayo haddii aynu waxooga kasoo qaadano qaabkii iyo caqligii iyo garaadkii ay lahayd khadiija radia allahu canha sidii ay nebigi ilaahi sala allahu alayh wasalam u garab gashay eeay qalbigiisa u qaboojisay waxaan soo qaadanaynaa xadiid uu warinaya imaamu lbukhaariy raximah llah xadiiskan saxiix lbukhaari buu ku sugaye waxaa laga wariyey markan um lmuminiin caaisha radia allahu canha waxay tidhi waxyigii ugu horeeyey ee lagu bilaabay rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam wuxuu ahaa bay leedahay riyada wanaagsan riyo wanaagsan ru'ya saalixa ru'yo wanaagsan oo habeenka uu arko wuxuuna ahaa mid aan riyo arkin hadduu arkaba waxay u iman jirtay iyadoo ah sida waaga dilaaciisa oogta waa beri oo kale ah ayay u iman jirtay markaasna waxaa la jeclaysiiyey nebigii ilaahay cidla jooga ayuu jeclaaday wuxuuna ku cidloon jiray godkii la odhan jiray hayru xiro wuxuuna ku cibaadaysan jiray halkaa habeeno tira leh ka hor intaanu kusoo noqonin reerkiisii iyo qoyski qoyskiisii waa khadiije waana u saha qaadan jiray markaasuu kusoo noqon jiray haddana khadiijo oo haddana u sahay qaadan jiray habeeno kale ilaa maayo uu xaqii ugu yimi halkaa godkii isagoo jooga malagii ayaa u yimi nebiga ilaahi sala alla alay slam oo ku dhahay iqra' akri wuxuu dhahay nebigu calayhi asalaam anigu waxba ma akriyo wuxuu dhahay malagii waa malakuljibriile inta uu qabtay oo idaboolay buu leeyahay nebigu ilaa maayaa xaggiisa iga iga gaadhay dhibaato ayuu haddana igu dhahay akri markaasaan idhi waxba ma akrinaayo haddana wii qabto wii majooji oo wii cijiye markaasuu igu dhahay akri iqro markaasaan idhi waxba ma akriyo mar saddexaad ba haddana idaboolay oo iqabto oo ciijiyey markaasuu igu dhahay iqro markaasaan idhi waxba ma akriyo markaasuu soo degay aayaadkii ugu horreeyey qur-aanka kariimka iqra' bismi rabbika aladii khalaqa khalaqa alinsaana min calaqa iqra' warabuka alakram aayaadkaas ayaa soo degay caaisha waxay leedahay aayaadkaasuu la soo noqday markaa rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam isagoo uu garaacmayo wadnihiisu yacni uu cabsanayo cabsi darteed ayuu soo noqday wuxuu usoo galay khadiija bintu khuwaylid radia allahu canha wuxuuna dhahay zamiluni zamiluni idada oo idada wayna dadeen ilama ayaa cabsidii ay ta tagtay kadibna wuxuu khadiija ayuu uga warramay warkii markaasuu isagoo warramaya wuxuu leeyay naftayda ayaan u cabsaday buu leeyay khadiija waxay tidhi marka caqligeeda iyo garaadkeeda oo fiirsada sidaas maaha bay tidhi allaan ku dhaartee ilaahay ku hoojin maayo weligaabay leedahay sababtu waa maxay maxay ku garatay inaanu ilaahay hoojinaynin nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waxay tidhi adigu waxaad qaadaa waxaad qaraabada ayaad xidhiidhisaaba leedahay waxaad qaadaa ruuxa jilicsan yacni qof aan madax banaanaan karaynin oo dhibaato badan haysa arrimihiisa ayaad qaadaa waxaanad jirin oo aanay dadka kale qaban karaynina waad qabataa oo dadka ku culus waad qabataa bay leedahay marka wanaagyadii uu nebi maxamed sala allahu alayh wasalam uu samayn jiray ayay tis ayay tirinaysaa iyo sifooyinkiisii wanaagsan waxay leedahay martida ayaad soortaa waxaad kaalmaysaa dadka tabaalaysan ee daciifka marka ruux sidaas oo sifooyinka noocaas oo dhan leh oo dadka tabaalaysan caawinaya martida sooraya ciddii aan madax banaanaan karaynin qaadaya qof noocaasa ilaahay hoojin maya ayay ku leedahay khadiij oo caqli ahaan ayay psychology ahaan ayay u dejisay rasuulka ilaahi sala alla alay wasalam wayna kaxaysay bay leedahay caaisha um ilmuminiin waxay leedahay way kaxaysay khadiija ilamaya ay ula tagtay waraqa ibnu nawfal ibnu asad ibnu cabdilcuza oo ay khadiijo ilmaadeer ahaayeen wuxuuna ahaa war ninka waraqo la dhaho nin qaatay diinta nasaarada xilligii jaahiliga ahaa wuxuuna ahaa mid ku qora khadka cibraani khadka cibraani yacni luqada cibraaniga ayuu ku qori jiray wuxuu qori jiray qeyb ka mida injiilkii ayay leedahay caaisha radia allahu canha wuxuuna ahaa oday waayeel ah oo indhabeelay bay leedahay caaisha waxayna ku tidhi khadiija iyadoo u nebigu la socda calayhi asalaatu wassalaam ay ku tidhi wiilkii aan ilmaadeerka ahayno bal dhegayso wiilkan aada adeerka u tahay wuxuu ku dhahay markaa waraqa adeer maxaa maxaad aragtaa maxaad aragtay markaasuu nebigu uga warramay wixii uu arkay iyo godkii daahiru xiraa wixii uu ku arkay kadibna rasuulka ilaahi sala alla alay slam ninkii waraqa waxa ku yihi hada huwa annaamuus aladi anzala allahu calaa muusa kaasi waxa weeye malagii uu allah subxaanahu watacaala kusoo dejiyey nebi muuse ayuu ku yidhi markaas haddana wuxuu leeyahy alla shallaytada iyo alaytanii kuntu jadacan buu leeyahy alla shallaytadeeda bal man ahaado nin dhalinyaro ah oo aan gabowsaneyn oo indhabeelsanayn haddaan ahaan lahaa shallaytadayde bal man ahaada buu leeyahay mid nool marka qoomkaagu uu ku saaraya nebigu waa ki yaabay lahama qoomkayga ay saaraya anigu weliba ah saadiqu lmasduuq oo ahaa ninkii saadiq ilamiin ah ee runta badnaa ee aaminka ka ahaa ee magaalada makaba layga jeclaa markaasu wuxuu lahaa waraqa nin la yimi ma jiro waxa aada la timi hadduuba laba yimaado ruuxaasi waa lala coloobaa waana lala coloobi jiray haddii ay soo gaadho maalintaadaadisina waan kuu gargaari lahaa buu leeyahay waraqa gargaraadu weyn caaisha waxay leedahay iyadoo hadalkii sii wadata waraqa mabuu sii jooginba ee waa geeriyooday waxyigiina waa xilligii uu kala go-ayo waxyigiina wuu kala go-ay bay leedahay caaisha radia allahu canha marka xadiidka kan saxiixa ah oo ku sugan imaamu lbukhaariyi kitaabkiisa waxayna tusinaysaa qaadkii ay nebiga ca- khadiijo u dejin jirtay oo markii hore markii ay u tustay sifooyinkiisa wanaagsan inaanu ilaahay hoojinaynin intaasoo keliya kumaysan koobin ee way kaxaysay oo waraqa ayay ugeysay oo saasuu ku degay radia allahu canha khadiijo radia allahu canha intaasoo keliya kumay ekaanin markiiba markii risaalada loo soo dhiibay rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam waxay ahayd ruuxii ugu horeeyay ee uga hor islaamay waxaa la wariyaa in malakii jibriil maalin maalmaha kamida u muuqday rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam isagoo jooga magaalada maka duleedkeed wuxuuna malakul jibriil ku dhahay moxamedow ilaahay ayaa kusoo salaamaya kuguna leh waxaa tahay oo rasuulkayga aan u diray jinka iyo insigaba ee ugu yeedh ummadda tan weedha ah laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane moxamedna uu yahay rasuulkii ilaahay kadibna malakul jibriil baa dhulka garabkiisa ku dhuftay dabeedna biyo ayaa soo burqamay biyihii ayuu malakul jibriil uu ku weysaystay oo ku weyse qaatay nebiguna wuu fiirinayaa marka markuu weysaystay ayuu nebiguna ka daba weysaystay kadibna qiblada ayuu qaabilay dabeetana waa tukaday oo waxaa la baray sidii uu u weyse qaadanayay iyo sidii uu u tukanayeyba kadibna nebigi ilaahi sala allahu alayh wasalam qoyskiisiibuu iskaga noqday khadiija ayuu ku noqday deetana maa u zamzam biyo zamzam ah buu soo qaatay waana ku weyse qaatay isagu marwadiisii khadiijana way fiirinaysay iyadana waxay weyse qaadatay qaabkii uu weyse qaatay rasuulka ilahi sala allahu alayh wasalam kadibna way tukadeen salaadii uu tukaday malakul jibriil oo kale ayay tukadeen moxamed iyo xaaskiisii khadiija markaas xadiidka inaga oo ka duulayna waxaa weeye marka khadiija radia allahu canha ruuxii ugu horeeyey ee ugu hor islaamay uguna hor weyse qaatay oo weysada qaabka loo qaadanayo uga hor bilaabay uguna hor tukaday ayay ahayd culimmadana badankooda iskumaba khilaafaanba inay khadiija radia allahu canha ardaaha inay ahayd ruuxii ugu hor islaamay diinta ee diinta ugu soo horgalay inay ahayd imaamu axmed radia allahu canhu wuxuu warinayaa isaguna uu ka warinayaa ismaaciil ibnu ilyas oo isna ka warinaya awowgii in maalin awowgii nin ganacsado ah ayuu ahaa deetana wuxuu yimi magaalada maka deetana wuxuu u yimi nin laodhan jiray ninkii la odhan jiray cabaas ibnu cabdilmutalib radia allahu canh ninkaasi u yimi wa waa waktigii ay mush aanu soo islaamin cabaas oo diintuna markaa bilow ay tahay de markaa badeeca ayuu iibinayay ninka kani deetana cabaas buu yimi markaasu waxa uu ku dhahay ganacsigii iyo waxbay ka wada hadleen marka wuxuu leeyahy anigoo la taag anoo jooga meeshii mina mina waa meeshan buurta tan halkan xajka markaa mina halkaas isagoo taagan ayuu nebigi ilaahi sala allahu alayh wasalam uu kasoo baxay qol laakiin ninka kani ma garanayo wuxuuna fiiriyey cadceedda markuu arkay inay janjeersantay yacni ay dhanka qoraxdii dhanka kale u dhacday ayuu tukaday oo bilaabay inuu tukaday inta uu istaagay kadibna gabadh baa isla meeshuu kasoo baxay kasoo baxday iyaduna way ku daba tukatay haddana wiil yar baa soo baxay isna waa ku daba tukaday cabaas buu weydiiyey wuxuu yihi cabaas oo kuwani waayo waxa uu dhahay waa maxamed ibnu cabdillaah waana dee ruux markaasuu ku yidhi gabadha tanna maxay ahayd markaasuu yihi waa marwadiisii khadiija bintu khuwaylid markaasuu wiilkan yarna muxuu ahaa markaasuu la yidhi caliy ibn abi aalib wey oo ay limadeer yihiin nebiga sala allahu alayh wasalam markaas maxay samaynayaan baan ku yihi buu yidhi waxa uu dhahay way tukanayaan oo maxamed wuxuu sheeganayaa buu leeyahay inuu nebi yahay sidoo kalena wuxuu sheeganayaa in loo furi doono kansiyada ku yaalla kisra iyo qaysar waa markii uu mushriga ahaa cabaas ibn cabdilmutalib radia allahu canh marka waxayna tusinaysaa in ay ahaayeen nebiga markaa saddexdaa qof baba muslim baa ahaa oo riwaayad kale waxay sheegaysaa haddii aan xilligaas ooba muslimin lahaa waxaa noqon lahaa buu leeyahay qofka afaraad ee afareeya saddexdaas moxamed marwadiisii khadiija iyo caliya bn abi aalib yaaniga afartaasa noqon leh marka waxayna tusinaysaa inay ahayd marwadiisii khadiija radia allahu canha inay ahayd ruuxii ugu hor islaamay ee diintana uga hor qaatay ibn cabaas radia allahu canha wuxuu dhehi jiray khadiiji radia allahu canha waxay ahayd ruuxii uga hor islaamay nebi maxamedna rumaysay wixii uu kala yimi ro- xagga rabbigii markasta oo uu nebigu ka maqlaba een hadal iyo ficil dhib leh ee nimanka gaalada quraysheed waxay khadiijay ahayd tudejisa oo qalbi qaboojisa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam khadiijo dhibaatooyin badan baa soo gaadhay waa xilliga risaalada kadib waxaa ka mid a dhibaatooyinkaas soo gaadhay waxaa ka mid aan wax ka tilmaami karnaa dhaawicii weynaa ee ay u geysteen nimanka gaalada quraysheed ee labadii gabdhood ee ay dhashay ruqaya iyo uma kalfuun hal habeen ama hal maalin lasoo wada furay labadoodiiba oo waxaa qabay abulahab inkaar qabaha abulahab laba wiil oo uu dhalay oo la odhan jiray cotba iyo cotayba labada wiil ayaa ayaa kala qabay marka lamaysan aqalgelin laakiin isaga oo abulahab doonaya inuu nebigi ilaahay ku xumeeyo oo cadhay iyo xasidnimo oo calooshiisa ka buuxda walcaadu billaah ayuu ku yidhi labadiisii wiil usoo fura oo ha ka guursanine moxamed waanu ay soo fureen hal habeen labadoodiiba hal mar bay waxay noqdeen garoob walciyaadu billah bal nimankaasi sida u galeen rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam sidoo kalena markii horeba waxa ay labada gabdhood ee umu ruqaye uma kaltuum markii horeba waxa ay xidid la noqdeen abalahab gaalkaas iyo abulahab gabadhii uu qabay umu jamiil xamaalat lxatab oo iyaduna gab islaan habar aada u afxun oo u dhibaato badan ahayd marka alxamdulilah si marka loo eegana waxaabay u ahayd naxariiso subxaan allah dee dadka cidda ay sodonka iyo sodohda ay u yihiin inay dhib badan mudanayaan way iska caddeydba subxaan allah waxay kaloo mar kale ay khadiijo radi allahu canha ay murugootay markii inanteedii ruqaya iyo saygeedii octimaan ibnu cafaan ay u hijuroodeen dhulka xabashida oo aan la garanayn waxa ka horeeya iyo waxaa kasoo horbixi doonay in dhulkaasi oo yacni dhibaatooyinkii bay kamid ahayd dadkii muslimiinta xilligaa noolaa loo geystay ee magaalada maka laga saaray qasabka looga saaray ayay kamid ahayd nebiguna waaba kii ku tilmaamayay cuthmaan ibnu cafaan iyo xaaskiisii ruqaye inay yihiin awalu man haajara bacda luut yacni qoyskii ugu horeeyey ee hijuroodaba dad ilaahay u hijuroodaba marka laga yimaado nebi luut iyo ehelkiisii ilaa iyo xilligaa dadkii ugu horreeyey ee ugu hijrooday waxaabay ahaayeen ruqaye iyo cuthmaan ibnu cafaan dhibaatooyinkii waxaa ka mid ahaa quraysh u geysatay qoyskii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo xaaskiisii khadiija dhibtii weyneed ee loo geystay reer bani hashim go-doonkii iyo xisaarkii lagu soo rogay ee cunaqabataynta dhaqaalaha ahaa ee loo diiday in ay wax gataan ama wax laga iibiyo iyaguna wax iibiyeen in wax laga guursado iyo iyaguna wax guursadaan iyo in la ammaano ama wax allaaliyo dhaqaale ahaan iyo ehel ahaanba loo coleytimo marka dadkii waxay noqdeen dad ku jirta go-doon marka shacab meeshan labadii buurood dhexdooda la odhan jiray shacab abu taalib halkaas ayaa dadkii muslimiinta ahaa iyo dadkii isku qoyska ahaa reer bani hashim ay tageen khadiija waxay kamid ahayd dadkii markaa halkaa tegay shacab abi taalib tegay oo iyadoo laga yaabo inaana reer bani hashim ahayn haddana ka doorbiday in ay kula noolaato saygeedii moxamed ahaa sala allahu alayh wasalam inay kula noolaato dhibtaas oo ay halkaa la deganaato oo dhib fara badan ayay kala kulantay waxaa kamid ah tusaaleyooyinkaas dhibaatooyinka waxaa loo diidi jiray in ay cuntooyinka ay ka gataan magaalada maka xakiim ibnu xisaam oo ay eedo u ahayd ayaa maalin maalmaha kamida wiil yar oo uu watay cunto usoo qaaday laakiin ninkii abujahal ahaa abujahal ibnu hishaam ninkii la odhan jiray ayaa kasoo horbaxay xakiim markaasu wuxuu ku yihi xaggaad u wadaa cuntada tan gelley bay ahayd moogta markaasu wuxuu yihi waxaanu maxaa kaa galay adigoo isqabsadeen dabadeedna balbukhtariya ayaa kasoo horbaxay markaasuu yihi maxaad ku haysataa ninkan xakiim ibnu xisaam ah markaasuu yihi cunta ayuu ugeynayaa reer bani cabdilmutalib ayuu u wadaa eedadii khadiijana cuntadan u geynaya markaasuu ku yihi hadduu cunto u geynayo maxaa adiga kaa galay xor buu yahay cidu doonu cuntada ugeynaya subxaana allah abajahal iyo abilbakhtariy waaba iskalenba waa isla dagaalameen deetna abilbakhtariyi baaba nabar weyn ku dhufto waaba dakhrameen ninkii laodhan jiray abajahal ahaa halkaas is isagana dhaawac weyneb kasoo gaadhay marka waxayna tusinaysaa sida gaaladaas abaajahal iyo ciddii la midka ahi ay ugu dadaalayeen inaan koob shaha aan loo gudbinin shacaba abi taalib ama labada buurood dhexdooda dadkii deganaa reer bani hashim nebiga iyo intii rumaysay khadiija da-deedu xilligan way weyneyd oo labiyo lixdan jir ayay ahayd haddana dhibaatooyinka faraha badan ayay kala kulantay meeshaas oo xataa waxaa la dhahaa dadkii deganaa markii cuntadii la waayey cuntadii la qaaliyeysiiyey qof walba uu is yidhaahdo suuqa qabo oo wax soo iibso loo diido in wax iibsado loo diiday inay xataa dabada magaalada dabadeeda markay u baxaan lagu qaaliyeysiiyo cuntada inay caruurtii iyo dumarkii halkaa ku eesheen oo dad badan ay ku dhinteen oo la cunay caleemaha oo xataa saxaradii dadku ay noqotay sida saalada adhig oo kale iyo xoolaha walciyaadu billah heerkaasay gaadhay oo dad badani ay dhinteen nimanka kalena ay halkan ku dharag dhacsanayeen oo loo diiday inay xataa caruurta yaryar iyo dumarka aadka u liita in ay subxaan allah ay caawiyaan oo ay kaalmo siiyaan muddo markaa saddex sano kadib markii xisaarkii laga soo wareegay ayaa niman dhowr ah oo abulbakhtari oo ka mid yahay ayaa shiray oo waxay dhaheen suurtagal miyay tahay inoo reer bani cabdilmutalib iyo reer bani hashim aanay waxba cunaynin oo la gaajoonayo oo dad badani ay ku dhimanayaan meeshaas markaas saxiifadii ay qoreen nimankii quraysheed ee go-doonkan lagu soo rogay aynu jeexjeexna bay idhaahdeen oo go-doonka kan ha la buriyo dabadeedna nebigu sala alla alayh wasalam waa kii adeerkii diraya abu taalib oo waxyi baa loogu soo sheegay in saxiifadii kacbada laga lulayba in la cunay oo xayawaan yari uu cunay ayaa loo sii sheegay deetana lix dhowr nin oo ilaa lix nin ah ayaa yimi oo maalintaa ku tashaday inay buriyaan saxiifadaasi oo ay gubaan markaasna deetana waa lagu heshiiyey oo waxa la yidhi ha la buriyo laakiin nimankii abujahl iyo nimankii gaalada kale waa diideen oo iyagu way ka madax adeygeen calaa kulli xaal markii dambe kacbadii baa la furay waxaa loo tegay saxiifadii oo la cunay oo aboor uu cunay ama xayawaanada yaryare wax cuno ay cuneen marka waxaa keliya soo hadhsanaa halkii ay ku qornayd bismika allahumma ayuunbaa soo hadhsanayd intii kaleo dhan aboor ayaa cunay kadibna saasuu ku buray xisaarkii iyo go-doonkii lagu hayo reer bani hashim waa inay kasoo baxeen shacab abi taalib oo magaaladii maka ayay dib ugu soo noqdeen walow haba jirto dhibaatadu haba iska sii jirtay laakiin sidii hore laga sii yaraa laga dabciyey xisaarkii iyo go-doonka kadibna iyo cunaqabataynta dhaqaale lagu soo rogay moxamed iyo qoyskiisii iyo intii rumaysayba kadib markay intaasi soo gabagabaysantay waxaa geeriyooday adeerkii aba taalib oo nebiga aada u garab galay inkastoo uu nin gaala ahaa laakiin uu aada iyo aada usoo caawiyey nebiga sala alla alay slam oo difaacay waxaa kaloo dhowr casho kadib haddana geeriyootay khadiija radia allahu canha wa ardaaha ayaa geeriyootay isla sanadkaas ayay dhowr casho kadib geeridii aba taalib ayay geeriyootay nebiguna sala allahu alayh wasalam waa ka murugooday oo xataa sanadka kan caamulxusni ayaa loo bixiyey khadiija xilligaa waxay da-deedu ahay shan iyo lixdan shan iyo lixdan sanadood ayay jirtay halka uu nebiguna ka ahaa konton sano jir waxay wada noolaayeen shan iyo labaatan sanadood shan iyo toban sano waxay ahayd dee risaalada ka hor ayay ahayd toban sanadoodna risaalada ayay la nooleyd oo dhibaatada ayay la qaybsanaysay nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam laba shaksi oo aada u qaaliya ayaa nebiga ilaahay sala allahu alayh wasalam marka kan ka geeriyooday oo ahayd ruuxii iyo qofkii qalbi qaboojin jiray ee marka dhibaatadu ay kasoo gaadha nimanka quraysheed guriga marka la joogo aada u qalbi qaboojin jirtay oo dejin jirtay ayaa marka kan geeriyootay radia allahu canha wa ardaaha geerideedii kadib nebigu sala allahu alayh wasalam muusan ilaawin aada buu ugu samafali jiray aada iyo aada ayuu ugu samafali jiro wanaag badan ayuu u samayn jiray khadiija iyo ehelkii khadiija ay kasoo jeedayba waxaa laga wariyay markaa rasuulkeeni sala allahu alayh wasalam in marka uu xoolaha gowraco uu u diri jiray qeyb kamid a xoolaha marka la gogoyo xoolaha in asxaabtii khadiija khadiija dumarka ay saaxiibada ahaayeen inuu qeyb kamid ah uu hilibka u goyn jiray oo u diri jiray imaamu albukhaariy waxa uu warinaya oo ka warinaya hooyadii muuminiinta caaisha radi allahu canha inay tidhi kamaan hinaasin haweenkii nebiga sidaan uga hinaasay khadiijo oo kale yacni khadiijo sidaan uga hinaasay cid kale ugamaan hinaasin bay leed waxay tidhi markuu nebigu sala allahu calayhi wasalam xasuustiisa mid aada u badiya ayuu ahaa bay leedahay waxaa laga yaabaa bay leedahay inuu gowraco lax ama xoolahaas qayb ka mida inuu gowraco oo uu googooyo una diro khadiijo saaxiibadeed qaybaha marka hilibka la googooyo waxaa laga yaabaa bay leedahay inaan dhaho waxaad moodaa inaanay adduunyadaba aanay jirin haween kale aanay jirin khadiijo mooyaane wuxuuna odhan jiray isaga marka la weydiiyo su-aasha tan iyadu waxay ahayd sidan iyo sidaas yacni waxay tirin jireen maxaasinteedii iyo wanaagyadii iyo sifooyinkai wanaagsanaa in ahayd ruuxii ugu horrumeeyey ina ruuxii garab galay inay sidoo kalena ubad u dhashay ayuu xusi jiray rasuulku sala allau alay wasalam imaamu muslim wuxuu warinaya isaguna oo uu ka warinaya caaisha radi allahu canha waxay waxay leedahay waxaa ogolaansho ka dalbaday rasuulka ilah sala alla alay wasalam haala bintu khuwaylid oo ay ahaayeen khadiijo bintu khuwaylid walaasheed wey ayaa ogolaansho ka dalbatay isti'daan yacni inuu guriga soo galo oo kale ayay ka dalbatay deetana wuxuu xasuustay markuu haala arkay buu nebigu wuxuu xasuusan jiray khadiija radi allahu canha markaasuu wuxuu odhan jiray allahuma haala bintu khuwaylid ilaahayow haala bintu khuwaylid isagoo xasuusanayay xaaskiisii um lmuminiin khadiija radi allahu canha sidoo kale imaamu axmed raximah llah wuxuu warinayaa ina caaisha radi allahu canha ay tidhi nebiga wuxuu ahaa mid aada u xasuusta khadiija oo ammaanteeda aada u badiya oo ammaanteeda ku dheeraada markaasan waxaan idhi bay tidhi maalin ayaan hinaasay oo waxaan dhahay fara badana xasuusteedu gabadha bay leedahay daaman cascas oo daamankeedu cascas yihiin oo ilaahay kugu bedelay tuka khayr badan ayaan dhahay bay tidhi saasaan iyo intay hinaastayba kelmadaasna ay tidhi wuxuu dhahay markaa rasuulka ilaahi sala alla alay wasalam ilaah baan ku dhaartee igumuu bedelin ilaahay mid ka khayr badan way aamintay oo markay dadku iga gaaloobeen bay iyadu i aamintay wayna i rumaysay markay dadku i beeniyeen xoolaheedana igu manaysato xoolaheeda igu bixisay markay dadku ii diideen ilaahayna ubad buu iga siiyey marka uu iga xarimay ubadka dumarka kale oo dhan subxaana allah marka ammaanteedii iyo samafalkii uu nebiga u samayn jiray geridii khadiijo radi allahu canha kadib imaamu axmed waxaa kaloo warinaya musnadkiisa ku warinaya ina caaisha ay tidhi markii dagaalkii beder dagaalkii beder markii uu dhammaaday dadkii maxabuus maxabuus maxaabiista ahaa waxaa ka mid ahaa abulcaas ibnu rabiica abulcaasna waxaa dhashay haala bintu khuwaylid khadiijo walaasheed ayaa dhashay waxaanu qabaa zaynab bintu moxamed yacni gabadhii u dhalay nebiguna wuu qabaa waxaana dhashay xaaskiisii khadiijo walaasheed subxaana allah marka dee cabulcaas iyo zaynab waxay ahaayeen habro wadaag marka waa la qabto maxbuus buu noqday isagoo la la dagaalamayey oo kasoo horjeeday dadka muslimiinta nimankii kufaartae qurayshada la socda ayaa la qabtay maxbuus buu noqday deetana waxaa la yidhi isfuro deetana zaynab bintu moxamed oo magaalada maka joogta ayaa waxay soo dirtay kilaada silsilad uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu khadiijo siiyey kadibna habeenkii la hoynayay zaynab ayay khadiijina inanteedii zaynab ayay sii siisay dabadeedna zaynab baa dib usoo dirtay oo waxay doonaysa inay ku furato ninkeedii abulcaas ahaa kilaadada tan iyo iyo silsilada tan markuu kilaadadii loo keenay nebigi ilaahi sala allahu alayh wasalam ayuu ooyey oo xasuustay xaaskiisii khadiija radia allahu canha markaasuu waxa uu odhan jiray zaynab miskiinada tan zaynab maad iskaga sii daysaan maxbuuskeeda waana loo sii daayey kilaadadii iyo wixina waa loo celiyey insha allahu taala waxaan wax ka tilmaami doonaa fadligii ay khadiija radia allahu canha waardaha ay lahayd fadligeedu aada buu badan yahay waxoogaa baan ka tiltilmaami doonaa insha alla khadiija radi allahu canha waxay ahayd ruuxii ugu hor islaamay nebiga sala allahu alayh wasalam markiiba diintaba saa loo soo farayba inuu nebi yahay markiiba qirtay oo diinta islaamka soo gashay ayay ahayd nebiguna in lamuu guursanin weligeed ilaa intii markii ay dhimateen buu nebigu sala allahu alay slam uu dhammaan haweenka kale oo dhan uu guursaday weligii lamuusan guursanin subxaana allah waxa weeye khadiija dumarkeed haweeneyda iyo haweenka muslimaadka oo dhan maca haweenka caalamiinta oo dhan kuwa ugu khayrka badan ayay ka mid tahay afarta ugu khayrka badan leh ayay ka mid tahay sidoo nabigeena ka sugnaatay sala allahu alayhi wasalam waana waxayna ka mid tahay dumarka dhammayska tiran alkaamilaat dhammayska tiran ayay ka mid tahay radia allahu canha wa ardaaha sidoo kale waxaa loogu bushaareeyey jannada xadiidkii rasuulkeena ka sugna sala allahu alayh wasalam maalintii uu malakul jibriil u yimi uu ku lahaa khadiija ayaa kuu imanaysa waxaad ka gaadhsiisaa salaan ka timi xagga ee allah subxaana watacaala iyo salaan xaggayga ah iga gaadhsii una bushaare uguna kuna bushaare inuu ilaahay siinayo ay leedahay jannada ku leedahay guri ka samaysan lu-lu macdanta lu-lu-a ah ka samaysan subxaana allah waana laa sakhaba fiihi walaa nafsab dhibaato iyo daaltoonna aan lahayn gurigan ugu ugu ugu ugu bushaarey markaa markay soo gashay khadiija ayuu nebigu ugu bushaareyey markaasuu ku yihi ilaahay baa kusoo salaamaya markaa waxay tidhi may odhanin ilaahay isagana waan salaamaya subxaana allah ee waxay tidhi allahu huwa asalaam ilaahay baaba isaga ayaa ah magaciisa ayaa ah salaam sifada salaamnimada iyo nabadgelyaduna isaga ayay ka timaadaa wacalaa jibriil asalaam malakul jibriilna salaan isaga korkiisa ha ahaato waxay kaloo tidhi markaasuu nebigu ugu bishaariyey sala allahu alayh wasalam guriga kan jannada ugu yaala ee ah lu-lu-ah ama ka samaysan ayuu nebigu markaa ugu bishaariyey marka waa dadka mubashiraat biljanna lagu bishaareeyey jannada ayay ka mid ahayd khadiija radia allahu canha umi lmu'miniin waxay ahayd gabadh raad weyn kaga tagtay diinta islaamka waxay tusaale nool u tahay dhammaan haweenka muslimiinta qaabka ay uga qeyb qaadan karaan diinta islaamka iyo dacwad fidinta iyo sida ay isu garab istaagayso diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ahba khadiija radia allahu canha caqli caqligeeda iyo garaadkeedu mid aada u sarreeya ayuu ahaa oo ayna tusinayso tusaaleyaal haddii aan kasoo qaadano sidii markii nebigii sala allahu calayhi wasalam waxyiga uu kusoo degay ee ay ugu caqli celinaysay ee qalbiga ugu qaboojinaysay ee aanay kulaylinin ee ay aada yar lugta ugu dhigtay ee ay si fiican u qaboojisay ee u dejisay markii nebiga sala allahu alayh wasalam uu lahaa naftayda ayaan u cabsaday ayaa iyaduna waxay lahayd allan ku dhaartay alla kuuma hoojinayo oo waxay tirisay wanaagyadii iyo maxaasintii uu lahaa rasuulkeenu sala allahu calayh wasalam iyo sifooyinkiisii wanaagsanaa ee ahaa inuu martida sooro inuu dadka dacafada ah uu caawiyo inuu dadka kaalmeeyo in wax aan dadka kala qaban karaynin uu isagu qabto arrimahaas ayay dib ugu celisay caqligiisii oo dib uu soo xasuustay markaase waxay lahayd analan ku dhaartee ninka sifooyinka noocaas ah la ilaahay ma hoojinayo wax dhib ahna kuguma keenayo kadibna intay gacanta qabatay bay geysay ninkii waraqa ibnu nowfal oo markaasna ay iyadu tabaysay inuu u cilmi u lahaa kutubtii ka horeysay kitaabka qur-aanka ee anajishi sidoo kale waxaa caqligeeda ina tusinaya waktiyada markii waxyigu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu kusoo degayay ayaa maalin waxay ku tidhi nebiga ilaahba waxay ku tidhi marka uu malagu ku yimaado aad aada aragtid ii sheeg ayay ku tidhi maalintii dambe ayuu u yimi malagii markaasuu rasuulku ku lahaa sala allahu calayhi wasalam waan arkaa malagii markaase waxay ku tidhi soo fadhiiso lugtaydan dhanka midig fadhiiso markaasay fadhiistay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam markaasay weydiisoo ku tidhi miyaad aragtaa haa buu yidhi haddana waxay ay ku tidhi fadhiiso dhankan bidix markaasuu nebigii fadhiistay dhankii bidix markaasay ku tidhi ma aragtaa haa buu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam haddana waxay tidhi dhabtaydan soo fadhiiso markaasay tidhi ma aragtaa iminka haabay haa buu nebiguna markaa yidhi markaase intay khamaarkii iyo xijaabkii ay madaxa ku sidatay intay iska furtay ayay ku tidhi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam iminka ma aragtaa markaasuu nebigii ilaahay yidhi may ee iminka ma arko markaasay tidhi bushaarayso bushaarayso waxa aada arkaysid waa malakun kariim waa malag sharaf leh allah allah u fiirsada walaalayaal caqliga khadiija radia allahu canha wa ardaaha sida ay u garatay in haddii uu malagu yahay marka ay timaheeda ay marada ka qaado in uu cawradeeda uu ka tegayo oo aanu sii fiirinaynin haddii uu shaydaan ahaan lahaa uu indhaha kusoo fiirin lahaa walciyaadu billaah marka caqliga iyo garaadka ay lahayd subxaan allah khadiijat alkubraa radia allahu canha waardaha tusaalooyinkaasaaba inagaga filanba khadiijo radia allahu canha waxa ay ka tagtay caruur badan ayay ayay dhashay lix caruura bay u dhashay rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam laba caruur oo kalena waxay u dhashay labadii nin ninkii la odhan jiray abuhaala gabadhna waxay u dhashay nin la odhan jiray catiiq ibnu caaid ninka la dhahda abuhaala oo ah ninkii ugu horreeyey guursaday waxay uga dhimatay wiil la odhaahdo hindi ibnu abihaala isaguna wuxuu noqday saxaabi ka mid oo saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo gurigii nebiga ayuu kusoo koray kusoo barbaaray hooyadii khadiijo ayuu ag joogay oo waxaanu ka qayb galay dagaalkii beder waxaa kaloo la dhahay inuu ka qayb galay dagaalkii uxud waxaana la dilay oo uu shahiid ku noqday macrakadii macrakat aljamal caliya bni abi aalib macrakadaas ayuu isaguna ku geeriyooday ninkana waxaa loo dhahdaa wuxuu ahaa nin aftahan ah oo yaqaana sifooyinka si dadka loo sifeeyo oo nebiga sala allahu alayh wasalam ninkii sifeyn jiray wey ninka kale wiilka kale ay u dhashay abuhaala waxa weeye haala ibnu abi haala wiilka kanna war fiican lagama hayo oo waxa uu dhintay diinta islaamka ka hor ninkii kale guursaday ahaa catiiq ibnu caaid ibnu cabdillaah ninkaa waxay u dhashay isagana gabadh la dhaho hinda hinda bintu catiiq hindi way islaamtay wayna guursatay laakiin iyada war sidaa u badan lagama hayo rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam waxay u dhashay lix caruura lixda caruura waxaa ugu weynaa qasim waana magaca iyo kuniyada nabigeena lagu magacaabo abalqasim qasim aabihii marka nebiga wiilkan yarna isaguna waa saqiiray oo islaamnimada ka hor ayuu dhashay waana dhintay isagoo aada u yar waxaa kamid a wiilashii kale a u dhashay nebiga sala allahu alay slam cabdillaahi cabdillaahina wiilkii ugu yaraa ayuu ahaa isagana risaaladii nebiga kadib ayuu dhashay isna waa dhintay waxaa kamid a gabdhihii ay u dhashay nebiga sala allahu alay wasalam zaynab bintu moxamed zaynab waxay ahayd gabadhii ugu weyneyd ee nebigu sala allahu alay wasalam loo dhalo iyaduna way islaamtay wayna soo hijrootay radia allahu canha waardaaha waxaana guursaday habarwadaageed oo uu ay dhashay hala ibnu bintu khuwaylid khadiijo walaasheed ninkii la odhan jiray abucaas ibnu rabiica ayaa guursaday oo waxay u dhashay wiil iyo gabadh gabadha waxaa la odhan jiray amaama bintu abilcaas oo markii iyadana waxaa guursaday amaama bint abicaas waxaa guursaday caliya bn abi aalib oo fatima markii ay ka dhimatay ayuu guursaday ama amaamana oo ay dhashay zaynab yacni fatima walaasheed ay dhashay wiilka kale ay u dhashay abulcaasna waxa weeye cali baa la odhan jiray cali bn abilcaas wiilkaa yarna isagoo isagu da-diisu aada u yar tahay ayuu geeriyooday zaynabna radia allahu canha waardaha way soo hijrootay oo dhibaato badan bay la kulantay waktigii ay soo hijroonaysay laakiin markii magaalada madiine ay timi ay iyaduna waxay geeriyootay sanadkii sideedaad ee hijrada radia allahu canha waardaha waxaa kamid a gabadhihii kale loo dhalay nebiga sala allahu alayh wasalam ruqaya bintu moxamed radia allahu canha ruqaya way islaamtay iyadu wayna hijrootay bal ee laba hijrood ayay hijrootay mar waxay u hijrootay dhulka xabashida marka kalena waxay usoo hijrootay dhanka magaalada madiina ruqayo waxaa guursaday markii ugu horeysay cutba ibnu abiibnu abilahab ayaa guursaday waana kii ninkii abulahab uu farayay namadiisa inuu furo labada gabdhood ee nebigu uu dhalayba cutba iyo umruqayo iyo umukaltuumba ee sida xun u furay marka ninkan may lasan aqalgelin laakiin way kala tageen kadibna waxaa guursaday cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu ardaah waxayna u hijroodeen dhulka xabashida intii lagu guda jiray dhulka xabashida ayay iyaduna uur bay u qaaday cuthmaan laakiin uurkiiba soo dhacay oo ilmo yaro sakiiraba kasoo ka dhintay kadibna cuthmaan waxay u dhashay wiil la dhaho cabdillaahi laakiin wiilkan yaree cabdillaahi ibnu cuthmaan la odhan jiray oo ruqayana ay hooyo u tahay nebiguna awow u yahay isaguna sidii ubadkii kale ee nebigu sala allahu alayh wasalam ay u dhinteen bay isaguna u dhintay isagoo aada u yar sanadkii labaad ee hijiri hijiriga markii dagaalka beder laga soo noqdayna ruqaya waaba geeriyootay iyaduna kadibna markii ay geeriyootay nebigu wuxuu xigsiisan u siiyey gabadhiisi kale ummu kalthum ummu kalthumna magaceeda culama culimada siyarku uma soo arooriyaan magaceeda caadiga ah laakiin ummu kalthum kuniyadeedaasunbaa la garanaya radia allahu canha waardaaha iyadana waxaa guursaday cuhmaan ibnu cafaan xigsiisan ayaa loo siiyey iyaduna waxaa guursaday intaanu cuhmaan guursan ka hor waxaa guursaday cutayba ibn abilahab oo waa ninkii isaguna waa kuwii kala tegay ee sida xun u galay laakiin markii dambe cuhmaan ayaa xigsiisan loo siiyo oo waa guursaday iyaduna may sii fogaanin oo markiiba waxay geeriyootay sanadkii sagaalaad ee hijrada ay iyaduna geeriyootay wax ubad ahna maysan tegin radia allahu canhi ardaa gabadhii ugu yarayd ee uu nebigu dhalay waxay ahayd fatimati zahraa mid ka mid ah haweenka ugu khayrka badan leh caalamiinta fatima bintu moxamed radi allahu canha waardaha iyadana waxaa guursaday caliy bn abi aalib weyne hijrooti way islaamtay oo hijrooti magaalada madiinana markii dagaalkii beder sanadkii labaad laga soo noqday ayuu caliy bn abi aalib guursaday waxayna u dhashay xasan iyo xusein labadii wiil ee nebiga sala allahu alayh wasalam ku tilmaamayay inay ahaayeen sayida ahliiljanna sayida ahli shabaabi ahliljanna yacni madaxda shabaabka iyo dhalinyarada ahluljannada xasan iyo xusein ayaa u ah sayid ama madax u ah labada wiil ayay u dhashay iyo laba gabdhood oo ay ugu magac dartay labadii gabdhood ay walaalaha ahaayeen fatima labadii gabdhood ay walaalaha ahaayeen zaynab iyo umu kalthum markaa zaynab iyo umu kalthum labadan gabdhood iyo labadaa wiil ayaa cali u dhashay umu kalthumna markii ay qaangaadhayba waa kii waxaa guursaday cumar ibn alkhadaab radia allahu canha canhu waardaah ayaa isaguna guursaday fatima laftigeedu iyaduna cimrigeedii ma uusan sii dheeraanin ee markii nabigii nabigii ilaahay la oofsaday sanadkii koob iyo tobnaada hijiriga ayay lix bilood kadib iyaduna geeriyootay radia allahu canha wa ardaaha khadiijo ubadkeedii intaas way kuso intaas ayay ahaayeen khadiijana radia allahu canha wa ardaha waa tiirkaas iyo kasoo qeyb qaadatay diinta islaamka fidin fidinteeda iyo garabgalkeeda xoolaheedii iyo nafteediina u hurtay islaamka iyo in diinta islaamku ay xoogeysanto waxaan ilaahay uga barinay inuu ilaahay raalli ka ahaado iyadana uu raalligeliyo والله أعلم وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته